go-aanka commishanka doorashooyinka qaranku soo saareen ee ay ku mudaynayaan ama waxa weeye ku sameeyeen oo ku shaaciyeen jadwalkii doorashooyinka qaranka aada iyo aad baan usoo dhaweynaya waa tallaabo hore loo qaaday waana tallaabo in badan commishanka laga sugayey dalkuna waxaa keliya u baahnaa maanta waxay jadwal doorasho maadaama doorashooyinkii dalku ay soo gaadheen doorashadii ururada iyo tii waxa weeye madax madaxweynuhuna isku issoo gaadheen waxaynu u baahannahay muddo badanna khilaafaad badan soo jiitamayeen khilaafkaasina in laga baxo waxa weeye bulshadu u dhegtaagay sidii looga bixi lahaa warwar badan oo ku hayay waxaan u arkaa inay maanta waxa weye go-aan wanaagsan qaateen jadwal fiicanna soo dejiyeen xubno ka mid a commishanka laftigoodu way ka hadleen arrintan oo go-aankan way ka horyimaadeen taasi ma dhaawacaysaa guddigii doorashooyinka arrin aan wanaagsanayn buu ahaa arrin aan hanaanka geed socodka doorashooyinka u wanaagsanayn buu ahaa arrin aan hanaanka maamulaya commishanka ku wanaagsanayn buu ahaa commishanka doorashooyinka daneeyayaasha doorashada ka qaybgelaya tanuurada waxa weeye qayb ka mid a daneeyaasha ayaa imanka waxa weeye commishankan cusub commishankani uu ka aasa ku aasaasan yahay marka iyadoo daneeyaasha kale ururadu aanay qaybba ka ahayn at the same time kuba qanacsan waxa weeye commishanka maadaama waxa weeye bilowgii bilowgii ururada ay ku horeeyeen aada iyo aad baan waxa weeye uga xunnahay in arrinkaas soo kordho labada xubnood ee commishanka ah hadalkoodiina waxa weeye aniga waxa weeye iyo ummadda somalilan inta sharciga taqaana iyo inta dowladnimada wax ka garanaysaa aada iyo aad bay uga xumaatay wuxuu ahaa arrin kalsoonidana dhaawacaya oo low number ninety one xeerka la yidhaahdo ayaa waxa weeye dee qaybta ugu weyn ay tahay waxa weeye guddiga doorashooyinka structurekooda go-aanadooda iyo hanaanka maamulaya ay waxa weeye ummadda iyo waxa weeye daneeyaasha doorashada ugu adeegayaan marka in commishanku waxa weeye laba xubnood inay maanta hadduu alla ka dhigo duraan go-aan commishan oo ku salaysan xeerkii commishanku waxa weeye hadduu alla ka dhigo ku asaasnaa ama commishanku waxa weeye tilmaamayay hanaanka maamulaya ay waxa weeye howlaha shaqada ay hayaan ay maamulayaanna aada iyo aad buu khilaafsanaa marka waa ka xunnaay inuu arrinkaasi dhaco arrinkaasi waxaan rajaynaya in hadduu alla ka dhigay matala laiska bogsiiyo commishankuna waxa weeye waxa weeye arrinkaas aanu dib ugu soo noqon iyaga laftirkoodana waxaan soo jeedinaya in arrinkaa raaligelin ka bixiyaan idin ilaahayna aan mar dambe iyaga iyo xubin kamida xubnaha kale ee shanta ahi mid dambe toona aanu arrinkaasi dhicin baan rajaynaya waayo arrimaha aada u waaweyn bayna maamulaan la doonaya waa gartay xildhibaan mustafe waxaad og tahay in xisbiga mucaaridka ucid uu go-aankan guddiga doorashooyinka diiday xisbiga kale wadanina uu shirar ka leeyahay go-aankiisina weli aanu soo bixin marka taas ad aragtaa walaal aad iyo aad baan dee uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay in xisbiyadu inay inay ka hor yimaadaan lama sugayn waxaynu xisbiyada mucaaradkaa waxa weeye labada xisbi waxa weye hadduu alla ka dhiga mucaaradka aynu ka filayni haddii mudaxileedka madaxweynaha ee loo kordhiyey ee guddiga goolaha gurtidu kordhiyeen iyagoo sharciyadda iyo qaanuunka dalka ee ugu sareeya dastuurku adeegsanaya waxaynu ka filaynay walaal inay inay inay hadduu alla ka dhigo waxay ka cadhoon lahaayeen oo ka didi lahaayeen oo waxa weeye ummadduna u qaadan lahaydna haddii muddo ka baxsan muddadii la sameeyey muddo muddo kordhintii madaxweynuhu haystay muddo ka baxsan hadday ku salayn lahaayeen waa waxa waxa weeye looga qaadan lahabayd laakiin kol haddii mudaxileedkii madaxweynaha ee sharciga ahaa ee loo kordhiyey ay waxaweye ku dhex shaqeeyeen oo labadii doorashaba inay ku qabanayaan sheegeen waxaan aaminsanay arrinkaasi arrin la carqaladeey aanu ahayn arrin waxa weeye hadduu alla ka dhigo la waxa weeye dee jiq dib loo geliye maha
go-aanka guddiga doorashooyinka waxau soo baxay wakti muddo laba sana ku dhow muran doorasho somalilan siyaasiyiinteeda kala duwan ay ku jireen marka ma soo afjaraya ama murankii halkaa doorashooyinku go-aankani ma soo afjaraya mise weli wuu sii soconaya ha walaal wuu noqonaya muran muran siyaasi haddaan muran cusub oo dambe xiisa loo qabay in la abuuro oo ay jiraan haddii ay jiraan dad aanu ku fulnayn murankii intii la ekaayo aanu arkay wax laga baaqsan karay inuu ahaa haddii waxa weeye ay jiraan dad weli muranka uxiisa qabaa waa waa suuragal in muran la bilaabo lakiin anigu waxaan aaminsanay in muranka soo afgo-ay dalkuna waxa weeye jidkii doorashada qaaday diyaargarowgii doorashada sidii doorashooyin nabada oo waxa weeye nidaam iyo waxa weeye ku dhisan waxa weeye hufnaan inay u dhacaan baa rajeynaya marka filmahaya in khilaaf danba hadhay saaxiibadayda mucaaradkana waxaan usoo jeedinayaa uradu waxa weeye dad waxa weeye mas-uuliyiina oo badan oo waxa weeye dalka waxa weeye qiimo badan ku fadhiya ku jira dad inay waxa weeye aragti mucaarado constructiva la yimaadaan oo dalka waxa weeye ku badbaadiyaan nidaamka maamul wixii dhaliilay ee dul hoganayana ay saxaan baa ka buuxa waxaan rajeynayaa inaad hadduu alla ka dhigo u hogaansami doontaan arrinka iyo waxa weeye jadwalka si aan hadduu alla ka dhiga muran dambe iyo gabasho dambe oo waxa weeye doorashooyinka looga mareertaanay u dhicin